أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa bayaan ka soo saaray weerarkii cagmarinta ahaa ee saaka ka dhacay duleedka degmada warshiiq ee wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka cagta mariyey xeryo ciidan oo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen duleedka degmada warshiiq ee wilaayada shabeellada dhexe faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee saaka ka dhacay duleedka degmada warshiiq mu'asasada alkataib ayaa baahisay sawirada weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe dowladda kaafirada yugandha ayaa sheegtay in gaal yoweri museveni oo markii toddobaad noqonayo madaxweynaha dalkaasi kadib markii uu ku guulaystay doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaasi maamulka ridada puntland ayaa xaqiijiyey in maleeshiyaad ay ka goostay ay isku dhiibeen maamulka daacaddu ah kooxda ridada ee ka dhisan magaalada laasacanood ee gobolka sool wiil dhalinyaraha ayaa ku geeriyooday xabsi ku yaala magaalada wajeer kadib jirdil iyo tacdiibin ay kula dhaqaaqeen askarta salbiyiinta kenya ardayda machadka taajul waqaar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bakool mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee deegaanka ceelware ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha rajab kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa bayaan ka soo saaray weerarkii cagmarinta ahaa ee saaka ka dhacay duleedka degmada warshiiq ee wilaayada shabeellada dhexe haddaba bayaankaasi waxaa inoo akhrinayo walaalka eliyaas cabdulaahi bismillaahi raxmaani raxiim weerar cagmarin ah oo ka dhacay duleedka warsheeq sagaaliyo labaatanka rajab kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhanka kalena ku astaysan siddeed iyo tobanka janaay laba kun lix iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo xad ah weeraro cagmarin ah ku qaadeen afar saldhig oo ay cadowga murtadiinta ah ku lahaayeen deegaanada jabadgodane runsheeqow shaasqaad iyo buurkaa oo dhammaantood dhaca duleedka degmada warsheeq ee wilaayada shabeellada dhexe weerarada oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiha kaga qaadeen saldhigyada murtadiinta shahadala dirarka ah ee ay saliibiyiintu u diyaarinayeen in ay carqaladeeyaan ku dhaqanka shareecada islaamka dagaallo kooban kadib waxay mujaahidiintu allah fadligii si buuxda ula wareegeen saldhigyadii ay murtadiinta kaga sugnaayeen duleedka degmada warsheeq waxaana halkaas cadowga ka soo gaaray khasaare fara badan oo dhimasho iyo dhaawac ah sidoo kale mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen hub saanad iyo gaadiid dagaal oo laga qaniimaystay cadowgii jabay ciidamada mujaahidiintu waxay dhanka kale kamiin u dhigeen kolanyo murtadiin ah oo gurmud u ahaa cadowgii lagu jebiyey weerarada cagmarinta waxaana halkaas cadowga looga qabsaday gaadiid dagaal waxaana looga dilay askar badan wixii faahfaahin ah dib ayaan ka soo gudbin doonnaa in shaa allah walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun mahadsanid eliyaas ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka cagta mariyey xeryo ciidan oo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen duleedka degmada warshiiq ee wilaayada shabeellada dhexe warkaasi warbixin kale oo ku saabsan faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarka cagmarinta ah ee saaka ka dhacay duleedka degmada warshiiq waxaa inoo haya walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka n saakay ciidamada mujaahidiinta salaadii subax kadib waxa ay weeraro xasmin ah ku qaadeen ilaa afar xero oo maleeshiyaadka murtadiintu ay kaga sugnaayeen duleedka degmada warshiiq ee wilaayada shabeellada dhexe xeryaha la weeraray ayaa ku kala yaalay deegaanada kale ah jabad godane runshiikhow shaashqaad iyo burka kaah oo ah dhammaanba deegaano dhaca duleedka degmada warshiiq ee wilaayada shabeellada dhexe islamarkaana ay halkaasi xerooyin ku lahaayeen maleeshiyaadka riddada maleeshiyaadkii riddada ee halkaasi deganaa ayaa isugu jiray maleeshiyaadka bangarafta ee danab iyo sidoo kale maleeshiyaad ay ugu yeereen sbishal iyo sidoo kale maleeshiyaadka turkiga tababare ee gorgor iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo ashaamud ah oo isku jiray ciidamada mujaahidiinta oo allah kaashanaya ayaa weerar cagmarin ah ku qaaday xeryahaasi iyagoona dagaal halkaasi ka dhacay kadibna la wareegay dhammaanba xeryihii murtadiinta ee duleedka degmada warshiiq saraakiisha mujaahidiinta waxay noo sheegeen in dagaaladii maanta halkaasi ka dhacay lagu dilay koob iyo labaatan askari oo murtadiin ah koob iyo toban kalena lagu dhaawacay faahfaahintan khasaaraha waa mid hordhac ah waxaana suuragal ah in tirada dhimasho iyo midda dhaawacba ay intaa ka badato sidoo kale waxaa jirtay in inta dagaalada ay socdeen ay maleeshiyaadka murtadiinta isku soo dayeen inay usoo gurmadaan maleeshiyaadkoodii lagu xasuuqay xeryaha dhacduleedka warshiiq waxayna maleeshiyaad ka soo direen gudaha degmada warshiiq balse mujaahidiinta ayaa kamin u dhigay waxaana halkaasi looga furtay gaari ay wateen maleeshiyaadka riddada oo nooca tiknikada ah sidoo kale waxaa xusid mudan in dagaaladii maanta mujaahidiinta ay ku soo qaniimaysteen gaadiid dagaal hub iyo saanad milatari iyo agab kala duwan xaaladda goobihii saaka dagaaladu ay ka dhaceen ee duleedka degmada warshiiq ayaa iminka ah mid degan waxaana si buuxda gacanta ugu haya ciidanka mujaahidiinta maleeshiyaadkii ka badbaaday dagaaladii saakana waxay u firxadeen dhanka warshiiq halkaasi oo lagu soo waramayo inay u carareen dagaaladii maanta ka dhacay duleedka warshiiq waxay imaanayaan xili maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiinta dhaqdhaqaaqyo ay ka wadeen duleedka degmadaasi iyagoo sidoo kale dagaalo iyo qaraxyana la beegsanayay maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo halkaasi ku sugnaa mahadsanid ismaaciil mu'asasada alkataayib ayaa abaahiyisay sawirada weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe sida uu ku waramayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan kanaalka alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey sawiro hordhac ah oo ku saabsan weerarkii waabarigay saaka lagula jarmaaday maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa duleedka degmada warshiiq ee wilaayada shabeellaha dhexe sawiradan oo gaarayay ku dhowaad afartan sawir ayaa muujinaya jabkii iyo halaagii murtadiinta ku qabsaday saaxada warshiiq iyadoona sawirada laga dheehan kara meedadka murtadiinta oo afgembi u yaallo halkii la isku fara saaray qacda hore ee sawiradan waxay indhahaagu qabanayaan meedadka murtadiintii awoodda isbidayay ee lagu soo maqiiqay shabeellaha dhexe gaar ahaan warshiiq iyo hareeraheeda tani waa itus oo itaabsii waxaana bannaanka u soo baxay oo kataayib ay soo muujisay xaqiiqda wixii saaka dhacay si ay ugu indhaqabowsadaan dadka muslimiinta ee duulaanka gardarada lagu soo qaaday diintooda dalkooda iyo dadkooda intaba waa sawiro farxad gelinaya muslimiinta dhanka kalena cabsi ku abuuraya cadowga isbahaysanaya ee isugu jira gaalada asalka ah iyo murtadiinta kabaqaadka u ah ee muddooyinkii dambe ku xaaqmayay furmaha dhammacda iyo baaruudda ee gobollada dhexe inta sawiradan la daawanayo waxaa sidoo kale lagu arkayaa qanimo kala duwan oo ay qayb ka yihiin gaadiidka dagaalka iyo agabyo kale oo cadowga goobta ay kaga carareen kadib markii ay ka dhacday xaggeen ka baxnaa oo naftan aan ku badbaadinnaa baabuur warkiisaba daaye sawiradan hordhaca ah ee alkataa'ib ay baahisay ayaa ku soo aadaya xilli aroortii hore ee saaka ciidamada mujaahidiintu ay dagaal agaasiman kula jarmaadeen afar xero oo murtadiintu ay ku lahaayeen duleedka degmada warshiiq ee shabeellaha dhexe halkaasoo la waray meedadka murtadiintii halkaa gabaadka ka dhiganayay iyadoona mujaahidiintu ay si buuxda oo la wareegeen afartii xero sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen qanimo fara badan oo gaadiidka dagaalka ay qayb ka ahaayeen gurguurtoo gumaad baa ku helay waadna garanayne guuldaraa ku gaartoo geyigaba lagaa saariye ka guur oo ka gura geyigan waad ku gubataye aad baad u mahadsantahay walaalka abu xasaan dowladda kaafirada yuganda ayaa sheegtay in gaali weri museveni uu markii toddobaad noqonayo madaxweynaha dalkaasi kadib markii uu ku guulaystay doorashadii dhowaan ka dhacday uganda war ka soo baxay guddiga doorashooyinka dalka uganda ayaa lagu sheegay in baadariga yuweri kakuti museveni uu ku guulaystay toddobaatan iyo kow dhibic lixdan iyo shan boqolkiiba cododka doorashooyinkii ka dhacay dalkaasi uganda doorashadan oo ahayd mid indhaha lagu hayay islamarkaana la filayay inuu ku guulaysanayo museveni ayaa u dhacday sidii la saadaalinayay taasoo ahayd inuu ku shubanayo gaal museveni guddiga doorashooyinka uganda ayaa sidoo kale sheegay in musharaxa la tartamayay museveni oo ah ninka mucaaradka ah ee lagu magacaabo bobi win oo uu helay codod gaaraya afar iyo labaatan dhibic toddobaatan iyo laba boqolkiiba musharaxa mucaaradka ayaa qaadacay natiijada doorashada ee soo baxday isagoona ku tilmaamay mid lagu shubtay oo aanan cadaaladu dhicin wuxuu kaloo sheegay musharaxa mucaaradka in booliska dalkaasi isku dayeen inay xiraan balse uu ka baxsaday isagoona sheegay in ilaa iyo haatan ay ciidamada ku raad joogaan si ay u soo xiraan baadirigan yuweri museveni oo hadda da ahaan jira siddeetan iyo kow sano ayaa talada dalkaasi uganda haya muddo ku dhow afartan sano wuxuuna xukunka dalkaasi la wareegay sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii maamulka riddada puntland ayaa xaqiijiyay in maleeshiyaad ka goostay ay isku dhiibeen maamulka daacad u ah kooxda riddada ee ka dhisan magaalada laasacanood ee gobolka sool faahfaahinta warkani waxaa haya cabdiqani maxamed taliyaha booliiska maamulka shaadalla dirirka puntland murtad muumin cabdi shire ayaa xaqiijiyey inay ka goosteen saraakiil iyo askar badan oo ka tirsanaa maleeshiyadiisa saraakiisha iyo maleeshiyadaasi oo ka goostay magaalada garowe iskuna dhiibay maamulka kooxda riddada daacad u ah ee ka dhisan laascanood ayuu sheegay inay la baxsadeen hub iyo gaadiid uu maamulkiisa leeyahay maleeshiyadan iyo saraakiisha hogaaminaysa ayuu ku eedeeyey inay horey ugu milmeen arrimaha siyaasadda wuxuuna sidoo kale ku eedeeyey laynta shacab aan waxba galabsan sida uu hadalku dhigay wuxuu sarkaalkan u hadlay maamulka shahadalla dirirka puntland usoo jeediyey maleeshiyadan inay hubka dib ugu soo celiyaan gacanta maamulka ridadah ee uu hogaamiyo murtadani haddii ay ka dhiga adeegaan ayuu sheegay inay taasi dhali doonto waxa uu ku sheegay khatar muddo waxaa jiray ciidamo aada ogtihiin inay joogeen magaalooyinka waaweyn ee puntland horey uga tirsanaa ciidamada dowladda deganaan saldhigyo muhiim ah oo ay ciidanka daraawiishtu lahaayeen wadaygu ay lahaayeen ciidanka dowladdu waxaan inkastoo ay khaladaad galeen oo ay arrimo siyaasadeed galeen oo aan sharci ahayn lahayeena dad shacaba aan waxba galabsan inay dowladda puntland usoo celiyaan hantideedii saldhigyadeedii hubkeedii iyaga qof ahaan hadday ka mid noqonayaan ciidamadiina ay ku soo noqdaan laakiin hubkaas dowladda puntland iyo dadkeeda iskaleh inay dadkeeda u soo celiyaan insha allah haddii kaana qofna qof kama xoog badneen waxaas waa in dadkii iska lahaa iyo ummadda iska lahaa lagu soo celiyo haddii kale waxay dhalaysaa waxyaalaha waaweyn oo khatartooda leh dhanka kale iskahorimaad u dhexeeyey maleeshiyada maamulka riddada puntland ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay saldhigga dhexe ee degmada garowe iskahorimaadka oo u dhexeeyey laba maleeshiyo oo ka tirsan islaa kuwa riddada puntland ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay hal askari halkaa labo kalena ay ku dhaawacmeen sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan maamulkaasi falkaas wuxuu ku bilowday ciidanka booliska iyo ciidamo ciidamo kaleto isla annaga ah oo dowladda ah oo magaalada xeryo ka mida degan oo qaybo ka mid ah ciidanka biliska uu horey u qabtay oo eedasanayaal u ahaa oo qaybtaas ka mida ninkaa ka mida uu dhaawacmay dhaawicii dhallinyaro ka kacday oo xanaaqday oo isla ciidanka ka tirsan baa saldhigga magaalada garowe soo weerartay hadday soo weerartay saldhiggu waa isdifaacay waana iska caabiyeen khasaarana waxaa jira nin dhibashaa iyo laba nin oo dhaawaca baa khasaaro jira oo isla ciidankii saldhigga soo weeraray ah iskahorimaadka ayaa ka dambeeyey gadood ay sameeyeen garab ka mid ah labada dhinac ee dagaalamay kuwaas oo lasoo wariyey in xabsiga garowe looga xiray askar waxayna doonayeen inay xoog kusoo furtaan balse iskahorimaad ayay kala kulmeen maleeshiyada ku sugnaa saldhigga booliiska ah ee degmadaasi mahadsanida cabdiqani wiilan yaraha ayaa ku geeriyooday xabsi ku yaala magaalada wajeer kadib jirdil iyo tacdiiban ay kula dhaqaaqeen askarta silibiinta kenya casaam carafaad ayaa si amaqaadaya warbixintan waalidiinta iyo ehlada wiil dhallinyaro oo ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada wajeer ee dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga salbiyadda kenya ayaa sheegay in wiilkooda jirdil uu dhintay waxay sheegeen in wiilkooda oo lagu magacaabi jiray xasan aadan axmed oo aan dembi lahayn oo iskaga xirnaa xabsi ku yaala wajeer muddo dhowr bilood ah ayaa sheegay in xabsigaasi uu ku jiray ugu dambeyn waxay eheladu sheegeen in wiilkooda u geeriyooday jirdil ay u geysteen ciidamada salibiyiinta kenya waxay sheegeen inay arkeen meydka wiilkooda oo jirdil ka muuqdo aniga oo e magacayga xasan axmed macalin wiilkan waxaan u ahay ow aabihiis waxaan u ahay xasan axmed xasan aadan axmed anigana waxaan ahay xasan axmed macalin oohintan waxaa iga keenaya iskuuridka dowladda waaye oohintan waxaa iga keenaa sababtoo ah dowladda aan maanta hoos joogno afar bilood uu ninka ku xiran yahay xabsi ku xirya rumayn yahay xakamadda waana hinjigaa iska leh sababta afar bilood ninka loo xukumi waay oo isguuleha isugu dhinta hadda dhammeey maxay tahay waa mid midda labaad saddex wiig ninkan inaan aragno waa noola diidi xakamadda saddex jeer aan la keenay ninkan laba jeer ani waa taagnaay shaahidda looma haaya xoolo lagu keeno oo xoolahana lagugu soo qabtay lalee lama haaya anaa ku arkay lama haaya wiilkayga xaq gacan dowladaas ku dhintay oo brison eh ninkaas waxaan ka warramnaa muddo inay daddaas imaaday kiiskaas lagu dacwaynaya isagan oo leeyahay ma yeelin ayagan waa yeesha ay lahaayeen muddo yar ka damba ninkii waa geeriyooday waxaa la dhahay wax isku geeriyooday isbitaalka weyn waxaas ka soo baxay xarada brison hadda waxaan arkaynaa dowladda nafteedu meesha aninka gacanta ku haysi meeshaadna ka soo baxay hadda waxaan taaganahay meeshaan ninka indhahaynaan ku aragnay waxaan ku aragnay jareexa jareexadaas oo maartada ninka jirkiisa ku taalla cusuban dhiigaysa kae labada dhinac iyo kuwa madow oon u malaynay sida annaga aragtadayne ama buud bur wax lagu rito ma naqaan ninkii ilaa xalay annaga ma arkin waa arki wayne haddaana maydkii nala tusi dowladdii oo isla jira annagay dhakhtiriintii ninka waxaan ku aragnay jareexa jareexa aad u xanuun badan aan ku aragnay tani waxay qayb ka tahay dhibaatooyinka ciidamada salbiyadda kenya ay u geysanayaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga salbiyadda kenya waxayna dadka shacabka iskugu daraan dil bareer ah afduub xarig aan kala socnayn iyo jirdil xooggan mahadsanida casaam ardayda macadka taajul waqaar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tiiglow ee wilaayada islaamiga bokool mar kale warbixinta warkan waxaa haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ardayda macadka taajul waqaar faraciisa degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ka turjumayay aqoonta ardaydan ay xambaareen muddada macadkan uu furan yahay bandhigan oo ka dhacay gudaha macadka ayay ardayda ku soo bandhigeen qayb ka mida duruustii ay qaateen waxaana arrintaasi ay farxad gelisay waalidiintii nuqabadii waxgaradkii iyo culummadii goobta ku sugneed kuwaasoo daawanayay bandhigga ardaydun ay sameeyeen ugu horreyn bandhigga waxaa lagu furay aayaadka qur-aanka kariimka لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا markan aan idinkaga dhex baxo idinka iyo bandhiggii ardaydan ay sameeyeen الحديث الأول وعن عبد الله بن بس رضي الله عنه يلا كوري أن رجلا قف قال ما باري يا رسول الله رسولك إلهيو إن شرائع الإسلام شرائع الإسلام كا قد كثرت كبدت علي كركي فأخبرني إن شك بشيء شيء شيء كسوء أتشبث وبصدو به شيء قبل قال نبغ ما باري لا يزال أي لا يزال أي كزولي لسانك عربك رطبا حال سقوين من ذكر الله إلهي ذكر شيء أي كزولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة التحسين التجويد اصطلاحا علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم تعلم التجويد حكم تعلم التجويد علم التجويد النظري أي معرفة قواعده وأحكامه نظريا فهذا حكمه فرض كفاية على الأمة الإسلامية التجويد العملي وهو نطق القرآن الكريم النطق الصحيح كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حكمه فرض عين على كل مسلم بقدر ما يستطيع ما الدليل على ذلك الدليل قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم شروط لا إله إلا الله وما هي شروطها ثمانية وهي العلم اليقين الانقياد القبول الصدق الإخلاص المحبة الكفر بالطاغوت ما معنى شهادة أن محمد رسول الله معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع macadka taajul waqaar waxaa lagu bartaa oo lagu xifdiyaa qur-aanka kariimka waxaa sidoo kale lagu bartaa culumta kale ee sharciga waxaana uu ka furan yahay inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool ugu dambeyntii mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee deegaanka ceelwarre ee wilaayadaasi cabduqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo eegaya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa howlahan kormeerka ah iyo dardargelinta dacwada ku soo maray deegaanka ceelwarre oo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada buulaburta ee wilaayada hiiraan jowladan oo maktabka ku soo maray deegaanada wilaayada ayaa waxa ay qayb ka ahayd xamlo loogu magac daray nushatul ikhwaan fii rawdaati alqur'aan shicaarkeeduna uu yahay alqur'aanu xujatun laka aw caleyk dad u badan ardayda dugsiyada qur'aanka kariimka qaybaha madaarista mucalimiinta dugsiyada qur-aanka iyo dhammaan guddiyada waxbarasho ee ka dhisan magaalada oo marka la isku daro tiro ahaan lagu qiyaasay ilaa iyo saddex boqol oo ruux ayay mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee hiiraan ku qaabileen deegaanka ceelwarre macalimiin ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta dacwada ayaa ku su-aala weydiinaya ardada dugsiyada lagu boqday الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
sidoo kale maktabka dacwada ayaa kulamo la qaatay qeybaha culimaa udiinka ee magaalada macalimiinta dugsiyada qur-aanka iyo guddiyada madaarista qur-aanka kuwaas oo aad u soo dhoweeyey kulamada ay la sameeyeen mas-uuliyiinta maktabka ka mid ahay mucalimiinta muxaafadada ceelwarre waxaan aad ugu faraxsanahay aan soo dhoweynayaa xamladii nushat alikhwaan rawdaat alqur'aan alaalaha dacwada maktabka dacwada insha allahu tacala ay soo qaanqaabiyeen ayna ku booqanayeen wilaayada gobolka hiiraan muxaafadaadkiisa kala duwan taasoo dugsiyada ay ku tijaabinayeen heerarka ay marayaan dhanka qiraa'ada dhanka akhrinta iyo taxfiidka wallaahi waa arrin aad maasha allah u wanaag badan inagana ka mucallim ahaan anigoo ku hadlay weliba afka mucalimiinta aad iyo aad ayaan usoo dhoweynay maxaa yeelay in badan ayaa laga yaabaa inaan hurdaynay indhaha noo furmay hadda kadib waxaan rajaynaa insha allahu tacaala arrinkaa isaga ah mucalimiinta dadaalkay horey u bixini jireen aysi laabalaabi doonaan waxaan ka mid ahay mucalimiinta madaarista ku dhigta ceelwarre sidii runta ee waxaan soo gaaray xamlo ka socoto xamlada loo yaqaano nushat alikhwaan fii rawdaat alqur'aan sidii runta ee waa aad iyo aadan ugu faraxsannahay arrintaas ayada ah oo maxaa dhacay qur'aankii iyo madaaristii ayaa la dabagelay xamlada dabagelaysi ayna maxaan ku sheegaa ay maxaan ku sheega ay ka qaadaysay imtixaanaad oo xagga qiraa'ada iyo kitaabada intaba wada socdo aad iyo aadan ugu faraxsannahay waana soo dhoweyni waana soo dhoweyneynaa xagga faa'iidada aan ka helnayn waxaa ka mid ah inaan shaqadii anaga aan lahayn oon islaamka uu xil saarneen oo dugsiyadii iyo madaaristii qur-aanigii ahayd ku saabsan inaa nagula kontaroolay nagulana kontarooli doono insha allahu tacaala marka aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waxyaabaha marka aan ka faa'iidnay oo kale waxaa ka mid eh tawjiihaadkii iyo qaabkii carruurtii aan wax u bari lahayn iyo maxaan ku sheegaa si kastaba hadday tahay iyo waxyaaba oo maxaan ku sheegaa la soo deji oo ay soo dejiyeen walaalaha dacwada ay soo dejiyeen qaabkii carruurta wax aan ku bari lahayn sida ugu fudud weliba marka alxamdulilah uma alxamdulilah guddiga ayaan ka mid ahay maanta waxaana soo gaaray walaalo ka socda ee maktabu dacwa ayaana soo gaaray waxayna noo soo gaareen eh, koryaalka diinta eh, kitaabka qur-aanka ee koryaalkiisa macnaha dugsiyada oo kala inay kormeeraan inay itixaamaan ardada ay ka qaadaan itixaan ay ka qaadaan ayay noo soo gaareen marka eh, waa boogaaminaynaa waana soo dhowaynaynaa jazaaka allahu khayran jazaa ayaan leenahay maxaa yeele wax laisku booqdo waxa ugu wanaagsan waa qur-aanka waxa kelimo adduunka korkiisa waxa yeela waxa ugu sarreeyana waa qur-aanka qur-aankan dartiis maadaama ay nagu soo booqdeen eh, annagana waa soo dhowaynaynaa maadaama aan nahay waalidiintii ardada oo dugsida aan nahay waa soo dhowaynaynaa waxaa kaloon boogaaminaynaa insha allahu tacaalaa in ay nagu soo noqdaan nagu soo noqdaan sanad ama lix bilood wakhti ay noqotaba maadaama mashquullo badan ay jiraan inay nagu soo noqdaanna eh, waa codsanaynaa oo maadaama aan nahay waalidiintii ardayda boqolkiiba waa boqol sida ay maaragtay waxay nooga imaadeen macallimiinta ardada eh, maadaama aan goobjoog ahayno goobjoog aan la fadhinno eh, boqolkiiba waa boqol waana soo dhowaynaynaa ugu dambeyntiina jowladan oo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan uu ku soo maray deegaanka ceelwarre waxa ay ku soo aadaysaa xili degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee hiiraan uu maktabka dacwada ka iclaamiyey qorshayaal lagu dardargelinayo sidii sare loogu qaadi lahaa howlaha dacawiga ah ee wilaayada islaamiga ee hiiraan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaha insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu